Maamulka isku magacaabay Jubbaland ayaa waxa uu eedayn u jeediyey wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka Gedo ugu magacaaban maamulka Jubbaland Aadan Maxamuud Dhagacadeeh ayaa waxa uu sheegay in wasiir Fartaag uu magaalada ka waday isku dhaca ciidanka ayna dib ugu celiyeen diyaaraddii uu ku yimid in la yimaado oo diyaarad ingeer inta loo yimaado ayada oo wax tarna aan loo wadin wax dheefna aan loo wadin inta garoon laga soo dego la isku sawiro ayada oo ay baahida deegaankaas ka jirta xataa aan loo kuurgelin diyaarad laysaga laab inaan inta badan ka feejignaano markay xaruntii gobolka kusoo fashilmeenna maanta ayagoo diyaarad wata oo diyaaradda garoonka u fadhiday igu soo yimaadeen degmada baardheer ayada oo wax dan ohay u wadaan iyo wax mashaariic ay wadaan aysan jirin bay yimaadeen ujoodkana wuxuu ahaa dee danihii guraacnaa awalba siyaasadda loo waday waana laabteen hadda xamaray ku laabtay waxaan nahay maamul waxaan ku joognaa sharciyad waxaan ka tirsannahay dowlad goboleedka jubbaland ciddii siyaasad guraacan xafiis dowladeed ku weerarta ama kula wareegtana aakhir sharciga aan u shaqayn doono waxaana loo soo laaban doonaa mar aan ay ku habboon tahay in la isugu yimaada waxaa weli taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud